فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada hadduu alla qadaro caawaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah hogaamiyaha maamulka puntland oo weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka taageero garab istaagna ah u ballan qaaday axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland deni oo ka hadlaya arrimaha ay isku hayaan dowladda federaalka ayaan caawa idiin soo gudbi doonaa mid ka mid a beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo shaacisay inay naf iyo maalba ku bixinayaan halganka soomaaliya ka socda ee shisheeyaha iyo kuwala jira looga soo horjeedo suldaanka beeshaas iyo nabadoono oo ka hadlaya gabagabada kulan ballaaran ayaad dhuuxa ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan maamulka puntland oo madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay burburka soomaaliya barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka sidoo kale caawa inta uu socdo qodobadaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo suuq cusub ka hirgelisay magaalada buuqa qable ee gobolkaas munaasabad lagu daahfuraya suuqaas mas-uuliyiin iyo ganacsato ka hadlay ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaa barnaamijka ka marnayn
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaas oo faahfaahsan ayaan goordhow idiin soo gudbi doonaa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afaraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo dhanka kalena ah lix iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka warkii caalamka kusoo dhowaada waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder wararka inaga soo gaaraya marinka khaza waxay ku waramayaan in ciidamada yuhuudda ay weli ku sugan yihiin isbitaalka caafimaadka ee kamaal cadwaan ee magaalada khaza halkaasu ay afar iyo labaatan sac ka hor gudaha u galeen wararka iminka naga soo gaaraya isbitaalka waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay qafaasheen dhakhtarka isbitaalka ninka lagu magacaabo maxamed dacbiid iyagoo u kaxiistay meellaan ilaa ay iminka la ogeyn sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada yuhuudda ay isbitaalka ku dhex dileen wiil uu dhalay agaasimaha isbitaalka kamaal cadwaan dhakhtar xasaam abuusafiyaah iyagoona duuqayn madaafiic loo adeegsaday ku garaacay deegaanka talle zactar waxaana ka dhashay duuqayntaasi waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka shacabka guri ku yaala xaafadda assalaam ee magaalada khanyunis ciidamada yuhuuddu waxay ka fuliyeen duuqayn aad u xoogan waxaana duuqayntaasi ku shahiidiyey sida la soo warinayo dad tiro badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo fara badan isla khanyunis duqayn sababtay dhimasho iyo dhaawac tirabella iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka fuliyeen deegaan dhaca koonfurta magaaladani guri kaloo ku yaala deegaanka sheekh ridwaan ee magaalada khaza ayay ciidanka yuhuudda ku baartilmaameysadeen duuqayn aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday dad fara badan oo ay ka mid yihiin dumar iyo carruuran waxba galabsan halkae dhaawacmin kuwo kaloo fara badan maamulka saynada yuhuudda ayaa wuxuu duqeeyey xarumo milatari oo ku yaala waddanka suuriya diyaaradaha saynada yuhuudda ayaa weerar ka geystay bartamaha iyo koonfurta suuriya iyadoo weerarkan uu ku soo beegmayay xilli saacadihii hore ee maanta ay diyaaradaha yuhuudda weerar duqayna ku ekeeyeen xarumo ciidan oo ku yaala dalka iiraan duqayntan ayaa waxay ka dhacday gobolka xalab ee waqooyiga suuriya waxaana lagu dilay ugu yaraan soddon iyo lix askari oo suuriyaan ah iyo shan askari oo ka tirsan ururka shiicadii isku magacaabay xisbullah wakaalada wararka ee suuriya ee lagu magacaabo sayna ayaa xaqiijisay in weerar cirka ah lala beegsaday qaar ka mid ah xarumaha milatari ee ku yaala bartamaha iyo koonfurta suuriya wakaaladu waxay intaa ku dartay nidaamka difaaca cirka inuu ka jawaabay gantaalada yuhuudda ka soo tuurtay dhulka iyo xooga ku haysato iyagoona xaqiijiyay in tiro ka mid ah gantaaladaasi la soo riday balse wax waraa kama soo bixin goobaha la beegsaday roobab daweello wata ayaa waxay ku dhufteen waddanka filibiin iyagoona geystay khasaare kala duwan roobab mahiigan oo islamarkaana wadda duufaan ayaa waxay ka da'een waddanka filibiin iyagoona geystay khasaare kala duwan oo iskugu jira mid nafeed iyo weliba mid maaliyadeed sidaay warar ku sheegayaan roobabka ugu badan ayaa waxay ka da'een magalo dhacda gobolka gaygan ee waddankaasi waxaana halkaasi uu burbur baxsan soo gaaray guryo iyo goobo badan oo magaaladaasi ku yaala burburka ugu badan ayaana waxaa sababay duufaanada wato roobka warbaahinta ku sugan dalkaas ayaa waxay soo warinaysaa in duufaantan ay ku dhinteen dad gaaraya afartan iyo lix qof iyaduna labaatan kana la la'yay kuwaasoo la rumaysan yahay inda dadkii roobka ka dhashay ay qaadeen kooxaha gurmadka reedka ee dalkaas ayaana waxay sheegeen in khasaaraha dhimashadiiya dhaawac ay sii kordhiyeen dhulgo'a fatahaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee la xidhiidha dabeelaha duufaanta kuwaasoo intooda badan ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka beegool dowladda iiraan ayaa shaacisay khasaaraha ka dhashay weerarkii ay yuhuudda ku soo qaadeen xukuumadda shiicada ee tahraan ayaa waxay shaacisay khasaaraha ka soo gaaray weerarkii maamulka yuhuuddu ku soo qaaday waa berigii hore ee saaka iyadoona sheegtay in weerarkaasi ay ku nafwaayeen laba ka mid a ciidankooda mana aysan bixin wax faahfaahin oo intaa ka badan ama qaabka ay ku nafwaayeen askarta ay sheegeen inay weerarkaasi ku baxeen wargeyska iiraan international oo ka mid ah kuwa ka soo baxa dalka iiraan islamarkaana ka mid ah shabakadii ugu horeeyey xogta daabacay ayaa laftiisa wax tafaasiila ku darin intaasi dhanka kale wargeyska soo baxa dalka maraykanka ayaa goor sii horeysay sheegay in maamulka yuhuuddu iiraan la wadaagay meelaha ay weerari doonto iyo goobaha aanay weerari doonin si guud tani ayaana ka dhigan mid ay labada dhinac isla ogaayeen sida uu weerarka noqon doono maamulka yuhuudda ayaana tan iyo wixii ka dambeeyey kowgii bishan aynu ku jirnay oktoobar markaasoo uu dhacay weerarkii iiraan waxay ku celcelinaysay inay qaadi doonto weerar aan horey loo arag dhinacyaduna waxay weli hanjabaadyo isku marinayaan warbaahinta siyaasiyiinta yuhuudda ayaa dalbanaya in la kordhiyo weerarka lagu bartilmaamaysanaya iiraan ayna ku filnayn intaan oo keliya siyaasiyiinta saynada yuhuudda ayaa waxay sheegeen in weerarka lagu qaaday iiraan uu ahaa mid qalad ah islamarkaanaan wax khasaaraha gaarsiinin iiraan iyagoona sheegay in loo baahan yahay in weerarka uu ahaadaa mid culus oo soo muujiya awoodda maamulka saynada yuhuudda madaxa mucaaradka yuhuudda ninka lagu magacaabayo irlabiid ayaa wuxuu sheegay in maamulka netanyahu uusan bartilmaamaysan goobo istiraatiiji ah ama goobo dhaqaale waxaana uu carabka ku dhuftay inay u baahan yihiin in weerarka yuhuudda ay ku qaadaysa iiraan uu ahaadaa mid dowladda iiraan u horseeda khasaare kala duwan inta badan siyaasiyiinta yuhuudda ayaa waxay dhaleeceeyeen weerarka natiijo la-aanta ee maamulka yuhuuddu ku qaaday dowladda iiraan oo dhowaan ku soo qaaday weerar ballaaran uu khasaare kala duwan gaarsiiyey safiirka maamulka yuhuudda ee qaramada midoobey ayaana wuxuu sheegay in weerarkani uu yahay mid yuhuudda ay ku doonayso in iiraan ay ku wargeliso inaysan meelna uga dhuuman karin kana soo saaraysa goob walbo sida uu hadalka u dhigay duqeymo yuhuudday ka fuliyeen koonfurta lubnaan ayaa waxay ku dileen wariyaal u dhashay dalkaasi diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda islamarkaana duqeymaha ka wada gudaha dalka lubnaan gaaraan koonfurta waddankaasi ayaa waxaa la soo warinaya inay duqeyn xooggan ku bartilmaamaysadeen wariyaal ku sugan koonfurta waddankaasi wararka ayaa waxay sheegayeen saddex saxafi oo u dhashay waddanka lubnaan ay ciidamada yuhuudda ku dileen duqeyn xooggan oo ay ka geysteen koonfurta waddankaasi wariyaashan ayaa lagu bartilmaamaysaday goob ay hurdeen oo ku taala koonfurta lubnaan warbaahinta dalkaas ayaana dilkooda ku sifeysay mid qorshaysan si loo aamusiiyo loona bakdingeliyo wariyaasha suxufiyiintan ayaana waxay ahaayeen kuwo soo tebinaya wararka la xidhiidha dagaalka ee yuhuudda kula jirto ururka xisbullah wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag hogaamiyaha maamulka puntland ayaa wuxuu weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka isagoona garab istaag u muujiya maamulka jubbaland uu hogaamiyo axmed madoobe siciid cabdulaahi dani oo ka hor hadlaya golaha waxa loogu yeero baarlamaanka puntland ayaa weerar afka ah wuxuu ku qaaday dowladda federaalka isagoona ka hadlay arrimo badan oo ay isku hayaan wuxuu sheegay in sababta ay uga qaybgeli waayeen shirkii fashilmay ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ahayd arrin la xiriirta inaysan qaban doorasho dadban oo ay doonayaan inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu ka hadlayay arrimo badan oo siyaasadda la xidhiira islamarkaana ay xilligan isku hayaan dowladda federaalka sida shidaal la sheegay in la qodayo iyo arrimo kale wuxuu sidoo kale ka hadlay dhulboobka ay dowladda federaalku ka wado magaalada muqdisho waa kan siciid cabdulaahi deni waxaa runtii nasiib darro ah in maalmaalmahan ee dadku aad u soo baraarugeen laakiin shirkii ugu dambaysay ee dowladda puntland ay uga joogsatay golaha wadatashiga qaranka qodobka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in la baabbi'iyo in staytka puntland iyo steydyada kaleetaba ay yeeshaan guddi doorasho oo doorashadooda qabsadaan waxaa runtii xooggana lagu saaray in la yidhaahdo doorashadii qof iyo codka ee degaanada ay qabsoomayaan la qaban guddi midaysan baa qaban doona waxaa runtii nasiib darro ah in madaxweynaha uu uga dhawaaqay masaajid gudihiis haddii doorasho qof iyo coda la qabto inay puntland burburayso afar iyo labaatan maalmood gudahood waxaan filayaa muddadii ugu dambaysay puntland inkastoo go'aanno ka qaadatay laakiin aad bay uga gaabsatay inay ka hadasho maanta waxaa cad doorashadii puntland loo diiday lagu khasbay inay doorashadii nidaamka hore ay ku noqoto oo weliba kharash badan iyo qalalaaso badan oo muqdisho laga soo aloosay oy qayb ka ahayd markii aan aqbalnay oon galnay maanta waxaa taagan in isteedyadii kale la leeyahay middii annagana lagu khasbay ha gelinina tii noola diidana la leeyahay gala maanta waxaa la leeyahay isteedyadii nidaamkii doorashada hore ha qabsanina wakhti baanay lagu darayaa waxaa qabsoomi doonta mid qof iyo cod ah waxaan halka runtii dadka soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxaa golaha wadatashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda soomaaliyeed danteeda ah laakiin waxaa noo soo baxday golaha wadatashiga qaranka ee hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay puntland garab iyo gaashaan ugu noqonaysa dowladda jubbaland waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee jubbaland inuu doorashada puntland jubbaland qabto waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaysan isku khaldin awoodaha dowladda federaalka ah iyo awoodaha dowladaha xubnaha ka ah meesha sartu ka qurmayso oo dadka soomaaliyeed lagu beerlaxawsanayo waxa weeye in dastuurkii iyo shuruucdiisa lagu tunto oo madaxda heer qaran ay mararka qaarkood dadka ku beerlaxawsadaan midnimada soomaaliya ilaalinaynaa dowladnimada soomaaliya hore u wadaynaa iyagoo ajando gaara leh waxaa daliil u ah xubnaha baarlamaanka halka fadhiya waxaa loo keenay sharci aysan akhrin oo aysan arag waxaa lagu beerlaxawsaday difaaca dalka ayaa dowladda turkiga naga difaacaysaa etoobiya iyagoo sabcinaya gacmahooda taageen shalay madaxweynuhu wuxuu lahaa waan uga mahad celinayaa heshiiskii ay galeen ee batroolka lagu baaraayey waxa iska waxyaabaha yaab kale ee soo baxay weeye marka madaxda dowladda federaalka waxay ku hadlayso inay ka fiirsato weeye maxaa yeeley waa mas-uuliyiin hadalkoodu waa wuxuu noqonayaa ama xeer buu noqonayaa ama siyaasad buu noqonayaa dalka jihaysa ee runtii arrimahaasi waa arrimo ka hor imaanaya mustaqbalka dalkan oo aan mooddo inuu halis u horseedayo arrimaha ku saabsan batroolka iyo soo saariddiisa runtii puntland hormuud bay ka ahayd si aad og tihiin waxaa la isku dayey baaritaanno gudaha berriga ka dhacay hadda waxaa la leeyahay berriga lagama fulin karo amni xumaa jirta baddaa laga baarayaa laakiin waad og tihiin baaritaankii ee ka dhacay degaanada dharoor iyo guud ahaan degaanada puntland arrintaas hadda socota puntland runtii waa ay soo dhowaynaysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur haddii kale sidii shalay khudbadda madaxweynaha ka muuqanaysay waddammana waxay ka heleen horumar waddammo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil maxaa yeelay haddaan sharciga iyo nidaamku adkayn khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba qodobka konton iyo saddexaad wadaxaajoodyada arrimaha qodobada faraya xukuumadda federaalka iyo dowladaha goboleedka kala tashato wadaxaajoodka la xidhiidha kaalmada dibadda ganacsiga arrimaha la xidhiidha heshiisyada caalamiga sidoo kale sida ku cad qodobka labaad isla qodobkaas ayaa faraya dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ka qayb noqdaan wixii heshiisa ama wadaxaajooda ee saamaynaya madaxda dowladda federaalka waxay heshiisyo qarshoodi ah la gashay shirkado iyo dowlado caalami ah iyada oo xitaa golayaasha baarlamaanka ee federaalka laga qariyey nuxurka heshiiska iskabadaa dowlad goboleedyada qodobka konton iyo afaraad madaxda dowladda federaalku waxay jebisay qodobka konton afraad ee dastuurka kumeelgaarka ah federaalka kaas oo jidaynaya in arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka laga wado xaajoodo qodobkaas oo u dhigan awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaalaha waxaa ka wada xaajoon doona xukuumadda federaalka ah iyo dowladaha ka mid noqon doona dowladaha federaalka ah waxaa runtii nasiib darro ah in maabkan hadda la soo saaray gobollada sanaag iyo sool lagu qoray inay yihiin meel lagu muransan yahay iyagana waxaa kaloo yaabi fajiciso ah abuurtay in maabka qaybtiisa ee somalilan lagu qoray dowlad sideeda si gaara ay u madax self dhakleer baa lagu qoray af ingiriis bay qoranta inay noqotay dowlad iyadu madax bannaan si gaara iyadu isu madax bannaysa in dowlad federaala hadalkaa ka soo baxo runtii waa arrin u baahan in dib loo eego dowladda federaalka iyadu ruuxaddooda macsuum maaha hadday khaldanto ruuxaddeeda waa in hadal khaladkeeda la sheega khaladaad badan oo aan laga fiirsan ayaa waxay ka soo baxayaan mas-uuliyiinta kala duwan oo ay dhici karto inay qaarkood war isu haynin wasaaradda badroolka ee dowladda federaalka ilaa xalay ilaa shalay ay shaacisay maabab ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta puntland raacsan uu yahay meel la isku haysto runtii waa waa arrin hor leh oo dhiillo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska hor keento runtii arrintaas arrin loo dulqaadan kara ma aha waana arrin ku habboon in meelahan oo kale laga sheego si dadweynaha intiisa badan sida sabiqda loo gelinaya dareenkoodu ay u ogaadaan waxaan runtii ii muuqata in dalku uu meel khatara ku marayo waxaan aad uga xumahay dadka magaalada muqdisho dhulkii ay maqaamka ku yeelan lahayd oo dadka soomaaliyeed ka dhexeeya oo dhan la iibinayo dadkii masaakiintahaa ee duruufaha adag soddonkii sano u dembeeyey soo gaareen oo hoyga u noqday dhulkii dowladdu lahaan jirtay oo qaybtood xataa ay maanta masaajidda ku yaallaan in cagafyo la marinayo la burburinayo oo dan dowladeedna aan lagu qabanayna dad ganacsataa laga gadayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaannu ku guda jirnaa markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada kow iyo toddobaatanaad waxaa habeen walba xubintan ku dhagaysataan barnaamijka dhow waxa waraysiyada waxaana inoo soo jeediya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa jirtaa cillad ay haweenku la kulmaan oo ah foosha oo mararka qaar xilligii loogu talagalay kasoo hormarta bal noo qeex cilladaas maxaa keena sideese loola tacaalayaa hooyada iyo canuga بسم الله الرحمن الرحيم premature labor was the birth of a baby at less than 37 weeks of gestational, of gestational age Eh, macnada waxa waaye waa hooyada inay foosho qabato uurkii oo ka yar soddon iyo toddoba isbuuc Eh, waxyaalaha keenaya marka hooyada inay taas ku dhacdo waxaa kamid a cudurka loo yaqaano kaadis kaadi macaanka ama eh, sokorowga waxaa kaloo kamid a dhiig karka waxaa kaloo ka- dhici karta hooyada inay mataano wado hooyo aada u cayilan hooyo miisaankeedu uu dhacsan yahay hooyo infection daran qabto iyo hooyo maskixiyan uu wareertay oo problem stress uu ku hayo Eh, calaamadaha lagu garanayo marka forces waxaa kamid a eh, uterine contraction waxaa la dhaha jirto ama minka inuu macnaha isku imaado ama kadudasho u isticmaalo hooyada caadiga ah marka uu ka badan yahay marka loo fiirsho xagga contractionka ama hooyada qabashada la qabanayo nabarka uu qabanayo waxaa kaloo la arkayaa eh, leaking of fluid from eh, oo ah waxaa loo yaqaano macnaa amniotic fluid ama, ama xabka inuu macnaha dilaaca waqti ka hor la rabo inuu dilaaco calaamadahaas ugu caansan marka haddii hooyada lagu arko waxyaalaha isbitaalka oo la rabo inuu ka baaro waxaa kamid a hooyadaas inuu u diro macnaha ultrasound uu ku xaqiijiyo cunuga xilligiisa c s f analysis u a c blood glucose c b c urinalysis Eh, managementiga hooyada loo qabanayo labay noqonaysaa waxay dhacaysa mid waa mid hooyo yacni maadaama aan la gaarin xilligeedii dib u dhigaysa foosheeda midna waa haddii cunuga dhasho see loo maamulaa Een, hooyada number kowa dee waa in istaak la keeno waxaan u dhakhtar uu sheego kadib waxaa la siinaya daawooyinka foosha dibdhiga hadday tahay cunug inuu dhashay cunug waxaa la geenaya meel loo yaqaano newborn unit oo laga helo incubator fidian e t c waa badan yihiin qodar qalabka laga helo ilmaha yarkaa lagu xanaaneeyaa ilmaha bildhimanka ah ayaa la geeyaa laguna xanaaneeyaa sidii la ogyahay marka cunugaas oo kale waxa u baahan yahay hadduu dhasho bildhimanka hooyada horta kuwa aan ku bilan hooyada waxaa la siinayaa steroids daawooyinka loo yaqaano oo ah cunuga calooshada ku jira markuu dhasho suu sambabka ugu furmo hooyada saa la siinayaa si u neefsado markuu dhasho waa muhiim cunuga wuu dhashay cunuga hadduu dhashay waxaa u baahannahay waxa loo yaqaano in la duro qalajiye ama waxa loo yaqaano antibiotic soomaalida antibiotic in la siiyo proflex ahaan waxaa kaloo muhiim cunuga in lagu xanaaneeyo m b u ga sidaa marka marka complication ka dhasha maxay tahay ilmahan haddii ay ku dhashaan bildhimanka ay noqdaan bildhaman cunugii soddon todoba isbuuc ka yar maxaa dhalanaya waxaa dhici karto cudurada loo yaqaano cerebral palsy oo maskaxda ah hearing problems maqalka oo cunuga si ka noqda sight problems indhaha oo aragtidiis wax iska bedelaan ama dhibaato ah iyo delays in development oo ah cunuga maskaxiyan uu koro iyo jir ahaanba inuu koro ayadana way dhacdaa marka meeshaan waxaa jirta xoogaa qaacido soomaalida hadda oo caafimaadkan aan lagu dhex arkin oo ah cunuga hadduu toddoba ku dhashana waxay leeyihin waa caadi hadduu sideed ku dhashana cunugaas waa dhimana qodobka asagaa caafimaad ahaan waa qaldan yahay waa fikir qaldan isbitaalkan bay ku dhashaan waana la arkaa waxaan waa wax ilaahay qadaro laakiin sideed ku dhaladkana khatar uu gelaya xagga nolosha haddii caafimaadna loo laabto marka dadku waxay fahmi karaan cunuga caloosha hooyadu ku koray oo nafaqaysan oo jir ahaan iyo maskaxiyan u weyn yaaba ka xoog badan midka toddoba bilood marka caqliga dhahaya toddoba bilood cunuga ku dhashana inuu badbaadi u badanta ka sideed bilood ku dhashana waxay u badanta inuu dhinto macquul maaha macnaha waxaa kaloo meesha ku jirta cunuga kale dhibaatada kaloo jirta waxay tahay oo cunuga ku dhici karta neonatal sepsis ah infection ku dhac cunuga umusha oo khatar ah waxaa jirta marka the three main cause of mortality ilmahan dhinta oo bildhimanka ah waxa u badan u dhintaan maxaa waaye waa saddex qodob waa respiratory failure oo ah inay sanbabka u shaqaynaynin number kow labo congenital malformation oo ah xibnihiisii markuu gudaha ku jira qayb ka mida wax ma samaysmaba kiliya la-aan tusaale ahaan wadnihiisa isku furan wax badan oo qaldanaa jiro oo cunuga gudihiisa ka dhacaya qodobka u dambeyn waa infectionka oo ah septicemia ku dhacayo oo infectionka dilayo ah maqaarkiisa oo ma diyaarsano bani-aadan iskamana dhicin karo preventionka waxa waaye alwiqaayatu khayru min alcilaaj yacni daaweynta waxaa ka fiican ka hortaga macnada waxa marka saddex qodob a looga hortagi kara hooyada uurka leh inay samayso tusaale ahaan haddii hooyada ay isku og tahay inay sokor qabto inay mataano wado inay dhiikar qabto inay cayilan tahay waxyaalaha noocaas aan sii sheegay hadday jiraan hooyadaas waxaa fiican inay isbitaalka kliniga meesha ugu dhow mar walba ay iska warqabto hooyadaasi ay is ogaato inay gabdhaha wax ka duwan tahay qodobka labaad waxay tahay hadday dareento fool hooyada way tirsadaane oo xilli sagaalka bilood ka hor dhacdana inay isbitaalka imaado si wax loola qabto qodobka u dambeeyana waxay tahay hooyooyinka noocaana oo og inay bilahooda dhiman yihiin fashion ay qabato waa inay isbitaalka ku dhalaan sababtu waxay tahay isbitaalka waxaa laga heli karaa qaybta lagu xanaaneeyo ilmaha yararka ah waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxa ay suuq cusub ka hirgelisay magaalada buuqa qable ee gobolkaas waxaa magaalada buuqa qable ka dhacday munaasabad weyn oo lagu daafurayo suuq weyn oo degmada ay ka hirgelisay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan suuqa oo loogu magacdaray alaqsa iyo wilaayada waxay ugu talagashay inuu noqdo mid kor u qaado bilicda magaalada dadka bannaanka wax ku iibin jiray ee qoraxda ku dhibanaa ayayna fursad weyn u noqotay waxaa goobjoog ahaa munaasabadda ganacsatada magaalada odayaal dhaqan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ugu horeyn waxaad nala dhagaysataan sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan kaasi oo ka hadlay munaasabadda awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nicamka tirada badan oo alla uu noo galay oo aanan koobi karin baan ugu mahad celinaynaa waxaana weydiisanaynaa allah subxaanahu wa tacaala mar walba waa u baahannahay saacadan ka maarana ma jirto baahiyaadka aan tabayno oo ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ugu baahannahay inuu noo daboolo oo uuna siiyo oo ay ka mid tahay roobka aan u baahannahay oo ay ka mid tahay cadowga ilaahay oo aan ishayno inuu noo jebiyo oo ay jabaan ee diinteenna iyo wanaaggeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu nuga hawa istiqaamanna siiyo intaa kadib xafladda aan u fadhinno oo ikhyaarta isugu timid dhammaan dadka ka soo qayb galay oo anwaacda kala duwan ah culimo leh dhaqanka qaybihiisa kala duwan leh waxgaradka iyo ganacsatada bahda ceelaanka intuba waxaan leenahay waa aad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم إخياري وحن وفرنا وأن قلبت السجون نمت فريتانك سوق الأقصى سوق جناعسجا لجهر جليي إلهي نو سورة جليي لجهر جليو ولاية الإسلام جهيران جارهان دجمة بقى قبل سيدا أدو جدان بور كمشان نوجو قرن وسوق دنيا بدن ككوبان هديتها هاي جناعسجا بقاشكا جناعسجا هيلبكا ganacsiga qudaarta qaybo kala duwan buu ka kooban yahay ilaahay baana noo suurageliyey subxaanahu wa tacaala waxay tusaale u tahay cadowgana wax dhabarjab u ah islaamkana farxad u ah waxa ay tusaalaha u tahayna waxaa weeye dadka muslimiinta ah waxay u taagan yihiin diinta islaamka inay u khidmeeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa inay u khidmeeyaan cadowgeeda inay la falgalaan ay la howlgalaan in la faafiyo ayadii oo ummadda macruufkii la faro xagga kale ummadda adduunyadeeda in loo khidmeeyo oo dadkii laga warqabo noloshoodii adduunye waxyaabihii ilaahay tabaaraka wa tacaala cibaadadiisa loo kaashan lahaa oo loo kaalmaysan lahaa inaan la ilaawin waxay tusaale u tahay marka sida ay mas-uul ugu yihiin mujaahidiinta ama wilaayaadka islaamiguhu iyo dadkooda isku duuban in ummaddii loo adeega dhinacyadeeda kala duwan hadday diinteedii tahay mas-uuliyaddeeda la ilaaliyo hadday adduunyadeedii tahayna mas-uuliyaddeeda la ilaaliyo ee taas unbay tusaale u tahay cadowgana waxay ku tahay dhabarjab oo annagu inaan nahay dad nool diintooda difaacanaya dadkooda adduunyahaan u horumarinayo ee tacliintoodii iyo muxuu ahaa aqoontoodii kordhinaya oo ummaddoodii waxbaraya oo shareecadoodii ku dhaqmaya oo maxaakimtoodii iyo madaaristoodii maraakistoodii masaajidooda camiran yihiin xaggana adduunyadoodii ka shaqaynaya oo ummaddii u horumarinaya dhanka adduunyada annagu ma rabno inaan tuugsanno dadkeenna ma rabno in ay noqdaan kuwa gacmaha u hoorsanaya cadowga ayagu ay leeyihiin cadowgeenna waxa ay doonayaan waxaa weeye inay nugu addoonsadaan gaajada nugu addoonsadaan waxay doonayaan aqoon la'aanta inay nugu addoonsadaan waxay doonayaan in maskaxda jaho walba oo aan annaga wax ka fahmi lahayn waxay rabaan inay naga addoonsadaan oo ay naga qabsadaan waxay tusaale u tahay marka inaan diidnay fahamkeenna uu yahay faham diimeed faham looga dayanayo nebillaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabiga ummadda adduunyadeedana mas-uul buu ugu ahaa diinteedana mas-uul buu ugu ahaa midna isma diidaayaan marka suuqaas qiimaha badan baa ilaahay nooga hergeliyey degmada buqa qable maanta oo ay taariikhdu tahay bisha afraad sanadka kun afar boqol afartan iyo lix waa uu furan yahay suuqu waxaana ka faa'iidaysan doona mujtamac aad u kala duwan oo aan muujiyey qaybaha ay ka kala duwan ka kooban yihiin hadday yihiin ganacsatada bagaashka hadday yihiin ganacsatada hilibka iyo waxaa weheliya kuwa caanaha oo ayagana qayb kale qaybta goonida u go-on ayaguna muxuu aha ku shaqaysan doono oo ayagana loogu talagalay waxaana rajaynaynaa in la waayo qof bannaanka fadhiya waxaan u dardaarmaynaa marka dadka ilaahay u nasiibay inay halka ku shaqaystaan oo uu nasiibka ugu dhigay in ilaahay ay ku caabudaan suuqa ay joogaan liannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ittaqi illaha xayumaa kunta waatbici asayi'ata alxasanata tamxuha wakhaaliqi innaasa bikhuluqin xasan intuba meesha way khusaysaa waxaan leenahay suuqa marka aad joogtaan oo aad ku shaqaysanaysaan allihii idin abuuray ugu baqa wixii idinka dhaco xumaan ana ilaahay tabaaraka wa tacaala u laabta oo towbo ka dabageeya mujtamaca idiin imaanaya wanaag kula tacaamula oo khayr iyo wanaag kula dhaqma ummaddiinna u tura adinka meesha ku wada shaqaysanayna is-ixtiraama oo wanaaggii islaamnimo iyo walaalnimaha idiin dhexayso galabtana waa uu furan yahay waana lagu shaqaysan karaa suuqii al-aqsa sida magaca ka muuqato aad u jeedaan macnuu hugan yahay qof kastana waa uu fahmi karaa tafsiirna uma baahna wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillaahi tawfiq intaas kadib ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa isagana kelimad ka jeediyey munaasabadaas waa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed mahad iskale nimcooyinkiisa faraha badan lasii islaam naga dhigay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin bacd alxamdulilahi tabaaraka wataala waxaan u mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan ee kulankan iyo maaragtay furitaanka xafladda soo qaban qaabisay iyadana waa u mahadcelinaya bahda islaamkana waa u mahadcelinaya marti sharafta dhammaanna waa u mahadcelinaya intaa kadib kolba xafladda maanta loo fadhiyo aan iskugu nimid waa furitaanka suuqa dhismaha cusub ee degmada boqaa qabla in badanna kolba dhismihiisa iyo dadka ay ka warsugayeen wakhtiga furitaankiisa iyo qabanqaabadiisii iyo nin walba dhagtu ahay si hadda waaligeena jazaahu allahu khayran aad ka maqlayseen inuu maanta noo furin yahay wixii galabta ka dambe insha allah ganacsigiisa noo furmi doono ka dhaqan ahaan in horumarka bulshada laga shaqeeyo ee iyadoo maanta cadowga allah tabaaraka wa tacaala islaamkii dhib ku haayo xamlaad fara badan ay jiraan iyo caqabaad fara badan maca daalika in bulshadii kaabayaalkeedii dhaqaalaha ama ganacsiga ee laga shaqeeyo ee dadka horumarkooda iyo in maaragtay amaakin nabadda ay ku ganacsan maaragtay la sameeyo waa soo dhowaynaynaa waa ku faraxsannahay jazaahum allahu khayran xarakada shabaab almujaahidiin guud ahaan oo khaasatan wilaayadan islaamiga ee isu dhabar jibisay waa kaga mahadcelinaynaa waxaan leenahay intaa ilaahay meesha u qadaray inay ku ganacsato ilaahay kaga baqo meesha caamka ah ilaahay tabaaraka watacala idin qoray inaad ku ganacsataan xaqa ay idinku leedahay meeshaasna gud oo maxaa ka mid ah xaqeeda nin walba guriyuu leeyahay deegaanuu leeyahay meeshaas waa u ilaashtaa nacafku nacfinteeda iyo dayactirkeeda wuu ka dadaalaa laakiin mid hadduu biyo ku shubo mid hadduu qashin ku shubo mid hadduu qaribo intaa deegaanka dhan wuu qaribmayaa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala waxaa la sheegay oo ganacsiga ka mid ah waa qudaartii iyo hilibkii waxyaabaha haddaana nadaafad loo helin waxay imaanaysa meesha inuu isbedelo urteeda ama hormoonka soo baxa marka waxaan dhihi laha insha allahu tacala in nadaafadda lagu dadaalo oo kula dardaarmi lahaa si guud reer buqaa qablo waxaan dhihi laha in maanta nimcada aad haysataan ilaahay ugu shukriyo hoolkaa intaa dhanaa la dhisay maanta hal dollar idinkama bixin waxa idinka baxay keliya waxay tahay inaad ku ganacsataan oo aad ku indhaqawaystaan bes waxay u baahan tahay taa marka shukrin haddii aad ku shukrisaanna ilahay wuu idin camiraa marka waxaan leeyahay ha lagu shukriyo oo allah caza wajal wuxuu leeyahay in shakartum la aziidannakum wala in kafartum min cadaabin shadiid marka in lagu shukriyo si guud waa uu dardaarmi lahaa si qaas ah dadka ilaahay u qadaray inay meeshaas ku ganacsaan waxaan dhihi lahay si qaas oo ilaahay tabaaraka wa taala idinku qadaray inaad meeshaas meeshaas heshaan oo aad ku ganacsataan waxaan leeyahay marka idinkana si qaas ah lagu shukriyo tabaaraka wa tacaala xaqa meesha idinka saaran guto hadda meeshii mugtahay waa la dhisay waa la nidaamiyey waa laidinku wareejiyey haddii maalmo kadib qishkii iyo khayaanadii ay ka soo baxdo waa dhib marka haddii aynu nahay odayaashii dhaqanka waa soo dhawaynaynaa waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala islaamkana waxaan leenahay insha allahu tacaala bidaayo iyo bilaaw fiican ayaa muuqda insha allahu tala ilahna waxaan weydiisay inuu naysoo dhamaystir insha allahu tacala adowan allah naga qabto wax intaan ka badan iyo khayr iyo wanaag insha allahu tacala ilaahay tabaaraka wataala noogu soo xigsiiyo roobna ilaahay mid barakalo khayr qaba allahna siiyo suuqaasna mid barakaysan oo khayr iyo wanaag iyo nimco aan ku helna allah nooga dhigo inta ku ganacsanaysan ilaahay tabaaraka wataala kuu diintiisa fahmo oo si qaas ummadda ay ugu day allah ka dhigo haadaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib afhayeenka ganacsatada degmada buuqa qable ayaa hadlay waa nuur xasan meesha maanta waxaan joognaa xafladii furitaanka ee suuqii degmada buuqa qable ee lagu magacaabo suuq al aqsa ilaahay baa ku mahadsan juhdi badan iyo dadaal badan iyo matayani uu carbin in suuqaas yani wejiga uu lahay laga bedela wax badanaan insha allah ganacsata ahaan aan ku dadaalnay dadaal badan dabada ilaahay wuxuu nama keliyay maanta in insha allahu tacala suuqii matayani dhamaystiray maantana furitaankiis aan joogno ilaahay baan ugu mahad celinayna insha allahu tacaala uma waxaan ugu macalinaa walaayada gobolka hiiraan insha allahu tacaala ugu horreey waaligeeda ilahay waxaan leenahay mahad ayga gaartaan leenahay insha allahu tacaala haddii gacan geystay ama sax geysatay insha allah waxaan leenahay ilaahay ajir caafimaad ka siiya aad iyo aad baan usoo dhulka ganacsata ahaan anaga anaga hadlaayo anagoo ku hadlaayo magaca ganacsatada aad baan usoo dhulinay insha allahu tacaala waan mahadinaynaa intaasna waxaan dareemaynaa inay bilaaw tahay oo aan wax badan waa ka rajayna insha allah dhul badan waa noo bannaan yahay dhulkaas dabadeed insha allahu tacaala waxaan rabnaa haddana ilaahay idinkiisa in sidaan oo kale haddana loo qurxiyo waxaan leenahay marka shukriga sidiisa wuxuu rabaa yani inuu yani lahaaslahaysku mahadsan yahay marna waa markii mataqaani marna waa kaa maqan yahay marna waad haystaa insha allahu taala waan haysanaa kuwii ku mahadiya oo adkaysta allah naga dhigo horumar badanaa muuqda insha allahu tacaala wax badan ay ku timid kuma imaan marka wax lase tusmaalina dadaal badan ay ku timid dhiig badan ku baxay juhud badan hanti badan ku baxay maal badan ku baxay caqli badan iyo maskax badan iyo fikir badan ku baxay waxaas marka insha allahu tacaala annaga kanacsan waxaan rajayna insha allahu tacaala inay soo noqono hore aan u soconno rajo badan iyo muuqaal badan waa leenahay insha allahu tacaala kaabayaha dhaqaalaha oo yani hadda degmadan leenahay in badan laga qabtay oo ay degmooyinka hiiraan ay nala qabeen hadda insha allahu tacaala waxaa hore noo dhisay hoolkii aad arkeen oo shaxaas barsan nooloo dhisay waxaa matqanca noo dhisay maxsareeca nooloo dhisay weyli badan insha allahu tacaala insha allahu tacaala guud ahaan degmooyinka guud oo gobolka insha allahu taala wax badan laga qabtay wada weyn badan rastaa matqanca leenahay insha allahu taala dhexdhigay la dhexdhigay باذن الله تعالى هولك اdarkiisaan quruxda badan walaayada ayaa noo dhistay insha allahu tacaala wax qabad badanaa jira insha allahu tacaala intaa dabada waxaan rajaynaynaa bini aadam yani ma dharga laakiin wax baa la tusaa insha allahu tacaala waxaan annaga ku darsanna waxaan ugu kalma insha allahu tacaala inaan hantanno oon ka faa'iidaysanaa rajaynayna insha allahu tacaala waxaad arkaysaan argaweyni badan oo caalimi oo hiyaable inay taala mataqaanaa meesha hadda dhismeeda ka socoto gabadba ay tahay ilaahay idankiisa maalmaha soo dhowna waxaa la dhagax dhigi doonaa insha allah isbitaalka weynaa degmada qaybtii ugu dambeysay insha allahu tacaala oo kaameesha dhaqaale ka mid tahay ceel biyoodan leenahay insha allahu tacaala biyihiisa mutawafir ay yihiin waqti walba ay taagan yihiin ase naftiisa in biyo macaan noogala bedel waan rabnaa insha allahu tacaala waxaad moodaa inuu dhanaan yahay waa iska jirtaa baahi ilahay baa dubali kara laakiin waxaa muuqata muuqaal fiican oo kudayish fiican meesha taal insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa dhammaanteen inaan kugu shukrinaan rabaa haddaan shukrino kuwii mahadiya oo mataqan insha allah gaartanaa allah ka dhici maskax xaggiisa ma ku kaysatan allaha يعني ميزان كذا قيامها وسارة كو إلهي مكنيه ونصيب إلهي ودو خاص أن دمت بق قبل أن كان قار أهان أنا نول بقدر يعني إلهي قف على فوق سيدي إلهي وحبرك لها كسي إن شاء الله ولنا وحنا كذا دونا إن شاء الله تعالى عفمات كيسة إيوه نظافة ديسة إيه كورقم كيسة إن شاء الله تعالى هدينا لو فرينا أنا أنا كورقمنا أو مراقبينا أو دبت أغننا أنا قاعد خاصة إيه وجبة ولو سارين هاي وربنا المدن إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag mid ka mid ah beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxa ay shaacaysay inay naf iyo maalba ku bixinayaan halganka ka socda soomaaliya ee shisheeyaha iyo kuwa la jira looga soo horjeedo kadib kulan dowro ay barbar socotay oo dhowaan ka dhacay deegaanka baladul amiin oo ka tirsan degmada kamsuuma ayaa waxaa loo qabtay salaadiinta culimada nabadoonnada iyo cuqaasha beesha wardeey oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada jubbada hoose dowrada oo socotay muddo laba maalin ayay ugu dambeyn beesha waxa ay ka heshiisay madmadow ka dhex jiray ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay suldaan macalin maxamed cabdi duubaa suldaanka beesha wardeey waxaana xiigi doona nabadoonnada beesha oo goobta ka ballanqaaday inay naf iyo maalba ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika halkan marka waxaa ku tashanayay beesha wardeey wixii danteeda ah midda adduunyo iyo midda aakhiro waxay ka tashanaysa beesha waxyaalo madmadow un dhexdeeda jiray see u turraxaan bixin lahayd ee danteeda adduunyo iyo middeeda aakhiro iyo siday hor ugu sii jaanqaadi lahayd kitaabka ilaahayna ugu nusrayn lahayd beesha waxay marka ballanqaaday beecana ilaahay kula gashay inay kitaabka ilaahay subxaana watacaala u nusraynayso garabkana isqabsanayso oo ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa ay qaadanayso ayagoo u hogaansamayo wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu bu ilahi leh subxaana watacaala beesha midaasa isla qaadatay beecana way ku wada gashay waxaa kaloo beesha qaadatay waxyaalaha muxaramaadka ah oo allah subxaana watacaala uu naga xarimay xarakadana ee ka soo saartay xamlo ka soo saartay dadkana laga wacyigeliyey inay u hoggaansan tahay berina ay ka tahay insha allahu tacaala ummaddana oga digeyso ayadana ay macnaha iska celinayso biidni illaahi tacaala beesha taasna way qaadatay waxay kaloo beesha isla qaadatay in ilaahay subxaana watacaala arlada ay ku nooshahay haddii ahaan laheyd meel walba ay degan tahay beesha xaggan kismaayo haddii ahaan laheyd iyo xagga meel walbaba ee beesha degto ama afmadow ama dhooble meel kasta ay degto beesha waxay ballan qaaday inay ciddi ida ka mid ah oo ku nool inay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala u nusraynayso ilaahay baana subxaana wa tacaala mahad leh beesha arrinkaa isla qaadatay waxay kaloo beesha qaadatay inay diyaar u tahay insha allahu tacaala in ilaahay kitaabkiisa ay dardaringelinayso ciyaalkeeda iyo dhallinyaradoodana ay insha allahu tacaala ay diyaar u tahay macaahid inay geyso macaahidna u furto ayna ka qayb gelisa insha allahu tacaala macaskarada iyo waxyaalaha socdo kitaabka ilahay say u difaacaan insha allahu tacaala taas beesha qalinka iskula duugtay diyaaran u tahay meel kasta ay joogto biidni illahi tacaala anagoo marka ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan marka baaq u dirayaa beesha reer wardeey gaar ahaan jubba sufla kismaayo waxa ku nool oo macnaha murtadiinta waxaan leeyahay maanta waxaad haysataan fursad fursaddaa ka soo faa'iidaysta ilaahay kitaabkii u imaada gaaladan maanta waxaad ka dheefaysaan ma leh mugdi unbaad ka dheefaysaan aakhiraad ku waynaysaan waxaad ka helaysaanna ma leh ilaahay subxaana wa tacaala u soo laabta ayaan leeyahay waxaa maanta iyo shalay aan ku qabnay annagoo ay ahaanaga ka shirayno shir qaaquul iyo madmadow ku kala dhex jira beesha annagoo isturxaan bixinayno waxaanu jir ku qabnay jubbada hoose gaar ahaan beled aamiin alxamdulilah ilaaha ku mahadlan si wanaagsan buu noogu soo dhammaaday annagoo uu nala daadihinayo waaliga annaga kamsuuma si wanaagsan baa inoogu soo dhammaatay alxamdulilah ilaahay baana ku mahadsan Eh, waxaanan ka tashanaynay sidaan u midoob lahayn sidaan islaamka u taageeri lahayn sidaan juhdi ugu bixin lahayn sida aan ma aragtaaye kuwan xun- caratuurka ahoo axmed madoobe caratuurka u ah sidaan usoo dumi lahayn oon islaamka ugu soo xiri lahayn ilaahay baa ku mahadsan waanan ku guulaysanay walaayadana waa nagu taageertay in badan bay iidana nafteeda nagu tajuudinaysay Eh, Eh, insha allah shirkan wuxuu noogu soo dhammaaday si wanaagsan Een, iyadoo ayna dadinayeen waaliga waxaan garab taagannahay eh, walaayada islaamka Een, waxaan leenahay kuwa ayagana eh, qolooyinkaasi ar- arstuurka u ah oo beesha ayaga nafsikooda inay islaamka usoo hoggaansamaan ayna kusoo biiraan waxaan garab u nahay oon difaac insha allah dhinaca aan ka- islaamka aan ka degannahay mana lagu soo micnaha in aan lagu soo xadgudbin aan ugu baaqaynaa islaamka insha allahu tacaala
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaagah dhegaystayaal qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa wuxuu madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay burburka soomaaliya xildhibaan kuluc oo ka tirsan baarlamaanka maamulka la baxay puntland ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo dowladiisaba ay ka shaqaynayaan kala qoqobka dadka ayna sabab Ee, runtii waxaa wax laga naxa ah oo yaab la ah dal dadkii difaaci lahaa oo iyagu maaragtay ee, ilaalin lahaa midnimadiisa inay iyagu ka shaqaynayaan in dalka uu kala tago horta iyagii arrintaas waxay ku tahay wax maaragtay cawaaqib xumo ah oo aan maaragtay rajo xumo ah waddanka gelinaysa ceeb bay ku tahay horta furfurka soomaaliya waxaa sabab u ah tiimka xasan sheekh xasan sheekhna waxaa iskaga khaldan si- dagaalka siyaasadeed iyo qabaa'ilka iyo waxa uu ka shaqaynayo iyo dalkii dhammaan uu madaxda ka yahay ayaa horta xasan iskaga khasmay waxaan leenahay xasan miyirku ha shaqeeyo xasan caqliga u soo noqo ha ka sh- bal maanta ilaaba bal dowladda war isma haysan baan ku dhihi horta dowladda federaalka waxweyn baa ka khaldan waxaanu ogahay inaanu dowladda war isu haynin horta axmed madoobe u hambalyaynaynaa haddaan reer puntland nahay Ee, waxaan ugu hambalyaynaynaa inuu wixii saxda u soo noqday waxaan kaloo kula talinaynaa maamul goboleedada kale inay doorasho saxa qabsadaan oo danaha xas- xasan ilaalintiisa iyo waxa yaroo ay dhaafsanayaan iska daayaan macnaha dee doorashadu sharciyad bay leedahay xilligoodii waa dhammaaday waxbaa loogu daray in marka sharci darro ay ku sii fadhiyaan waxaa u dhaantay inay doorasho qabsadaan u yihiin burburka dalkan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي